haddaba dhismihii ciidanka iyo awooddii iyo meesha israel la gaaray kadib waxaa biloomay burburkii dalka iyo iyo ciidanka laftirkiisu dhicidii dowladda ka hor ayuuna biloomay sida la sheego maxaa u sabab ahaa ciidankii inuu burburo oo jilco iyadoo aysan dowladdii burburin horta aad iyo aad waa su-aal aada u qiimo badan su-aashaas waan isku dhibay muddo laba sanaan ka shaqaynayay buuggii aan ka qoranay shalaan madbacada geeya oo la yidhaaho dagaaladii ciidanka soomaalidu galay iyo wixii lagala kulmay calaa kulli halkaas waa noo soo bixi doonaa laakiin waxaan kuu sheegaya ciidan waxaa ka horeeya siyaasad qaran ayaa ka horeyso ciidan dhisi karta iyo shacab dhisi karta wax la arkaba dhisi karta ciidanku keligiis ma taagnaan karo dowladu uu ku taagan yahay dowladuna ma soco karto haddaysan shuruucdeeda tixgelin amaysan ilaalin ma soco karto ciidankaydha aafadi koobeed waxay ka qabsatay dagaalkii aan galnay ka qabsatay hase yeeshee markaas haddii si nidaamsan aan isu uruuri lahayn oon ka bixi lahayn waxyaalaha xumeeya afka haddaan ku dhifto maamulka qabiilka ku dhisnaay iyo musuq maasuqa iyo xumaanta jirta iyo cadaalad darrada haddaan iska ilaalihin ciidankaynu ma burbureen taasaan galnay marka ciidankeeni intaan dawladdii burburno ciidankii burburay dawladduna ciidanay ku taagneed weliba waxaa la dhihi karaa ciidanka naftiisiya iyo jabhadaha ku darsamay ayaa dawladdii burburtay iyo burburiyey waata maadaama aad carabka ku dhufatay inaad buug ka qortay burburkii ciidanka iyo dagaaladii ay ciidamada qaranka khaasatan xoogga dalku galeen ma calaamadaysay xilligii uu bilowday burburka ciidanka markii laga tago in dagaalkii lagu soo jabay burburkii ciidanku isla maalintii aan ka soo naqanaynay xataa bishii february aakhirkeedii intaan jidjiga la qabsanay shantii maarso kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideed ka hor ayaa ciidanku burburkiisu bilowda horta sideedaba buuggaygaa tafaasiisha ka heli doontaan ciidanku maha marka hab qanow dalka ku yimid oo si qaable kuma imaan hadduu yimidna waxyaalo badan uu tirsaday oo malaysayn inay dhacayaan isla markiiba ciidanku qayb ka mida go-aamanay gaadheen oo inay ku biiraan jabhada oo ayaku ay dhib keenaan dhib cusub keen jabhadu markaas de wax yaraba asaasnayo oo maba asaasnayn laakiin mirkay asaasneen oo toddobaatan iyo sideedina mid asaasnay s d f s tii kalena ay asaasatay siddeetan iyo lamadii ayagaa ku biireen ciidankaa ku biiray maxaa yeelay qabiilnimou dareemay qabiil qabiilkiisuna qabiilnimo ugu yeeray marka qabiilka carar qabiil u carar ayaa ciidanka dishay iyo dowladdiisiba hadda marka waxaa la soo gaaray xilli la isku dayayay in ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed dib loo dhiso waxaana ka taagan caqabado aada u fara badan oo ugu yaraan tobaneeyo sana ayaa ay amison hadda dalka joogtaa oo la leeyahay tababar baa ciidanka u socdo ciidankii soomaaliyeed waa la tababarayaa ciidanka xooga dufcad cusub baa soo baxday haddana warku waa isa soo tari laayahay marka xaaladda ummadda soomaaliyeed marka la fiiriyo waxa ay ka maqlayaan ciidanka xooga waa dibigii doolood bay noqotay xaggee ayay saantu ka qoransan tahay genaraal
horta ciidanka soomaaliyeed ciidamada adduunka oo dhan uu lamid yahay sidii ciidan lagu asaaso lagu koriyo lagu kobciyo ilaa inta ciidan weyn ka naqdo caalamka oo dhan hal wado leeyahay hal wado way ku kala duwnaan karaan tabarta way ku kala duwnaan karaan gaaran dhaqaalaha laakiin wadada loo maro in ciidan la dhiso waa caddahay bani aadamku oo ciidan lahay toddoba kun ka hor nabi ciise toddoba kun ayaa bani aadamku la ogyahay dagaal dhacay askar ka qayb gashay maanta ayaan taariikhdeeda haynaa haddii lagu daro tobadaas kun labada kun oo ka dambaysay sagaal kunoon kii kunkii tobnaad hadda aan galnay bani aadamku ciidanka u dhisay hal waddo kaliu ku dhisay halkaa waddo iyaanan weli cagta saarin mushkilad ugu hata mushkilo kale ma jirto waxaa naga hadlaysanaan qabaa qaabka aan wax u dhisayno ayaan weli noo ah kaamil noo ahayn marka tabardarra keliya maahane haddii wax kale kaa xumaadaan horta dhibkeedii ciidankaan u dhisnay anaga soom waxay raalliga wax raaliha annaga soomaaliya saan siddeetankii u soo dhisnay ilaa sagaashan iyo kowda ciidanka waddadaasaan nagu filan haddaan qaadno waa guulaysanayna haddii laakiin waddo kale aan qaadno annagoo maanta tabar daran xaaladayduna aad iska og tihiin oo dal dowladda dhexe dalka ayaan weli gacanta ku wada hayn way adkaanaysaa wadda waddo qalqaloocan ciidan inay ku dhisto way adkaanaysa ugu dambayntii wakhti dheer ayaa laga warsugayey dowladihii isbelbedelayay oo soomaaliyeed inay soo dhisaan ciidankii oo ay dib u soo dhisaan ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed marka ma is leedahay waddada aad adigu tuhmayso ama dad kale ay qabaan in la maraa inay tahay waa la mari doonaa dhowaanahan afarta sano shanta sano lixda sano soo socoto waa la arki karaa ciidan xuduud meesheeda ha joogtee magaalooyinka iyo caasimadda ku filnaado maya ka yaraa la arki karaa haddii wadda cad la maro awal horta marka ugu horeysa dowlad ciidan kuu dhisaysa ma jirto dowladaha adduunka waa la kaashadaa maane wax ii sameyn lama yidhaah maanta ciidanka soomaaliya waxa uu leeyahay raggii lixdankii ciidanka macalimiinka ay soo dhisay weli waxbaa ka dambeeya wixii ka dambeeyay raggii macalimiintii waa jooga maanta waxaa nagu filan geedaha hoostooda inaan ciidan ku asaasano oo ciidanka kow lagu qoro sidii ciidan loo qori jiray goob cad laga qorayo ninkii raba halkaas geed hoostiis la keenay tababar wada dhan soomaaliya o dhan wada taqaan la siiyo maa inaan dowlad hebel dowlad e dowlad b dowlad t dowlad g inaan wax kusoo barno waxaan ka dheefayna ma jirto xamar kuwa joogo magacyo dowladeed wataale ciidan ciidanka hebel tababarhaya la iska dhaafa waxay mare ciidankii reer hebel dowlad hebel mare dowlad hebel waxba noo qaba mayso waxay noo tari kartaa inay kaalmo dhaqaala la siiso iyo macalimiin takhasusayaalka qaarkood haddii loo baahdo macalimiin waa naga sii kara maanta cilmigaynu ma yar haddaan isku duduwanno waxbaan soo saari karnaa maanta kama hadlayno dagaalgal ciidan xoogaa difaaca waa la dhihi karaa laakiin ciidan dhisoo baan ka hadlaynaa ciidanka waa in wadadii caddeeda aan saarnee lagu dhiso oon ciidankii lixdankii kusoo dhisno intaa kusoo wadnay oo kulligayna aan macalimiin ku wada nahay inaan wadadaas barnaa wey dhib weynna kama taagna xataa aniga waxaan qabaa waxaan qabaa xataa dhaqaalo badan inaan uga baahnayn tababarka ciidan waa laga yaabaa hubaynta inaan uga baahannahay tababarka xoolo badan oo ku baxaya ma jiro waxaan maqalnaa hebel baan noo baray shir hebelaa la galay kalay ka baxday kanay ka baxday lacagtaas oo dhan looma baahna iskaa wax kusan wax kasta ku samay karnaa